دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhore idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad soomaali ah ayaa ka dhacay waddanka kanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ummadda soomaaliyeed uga digtay inay kulug yeeshaan doorashooyinka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo meelo kala duwan ka dhacay waxaa waddanka sweden lagu dilay mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddankaas munaasabad ka dhacday degmada caalbuur ayay walaayada islaamiga ah ee galgaduudiya ugu kala qaybisay jinfooyin ka tirsan beesha maxamuud haraab hogaamiye ka tirsan muslimiinta degta kashmiir ayaa ku geeriyooday gobolkaas iyadoona xukuumadda hindiya ay xaalad amni ku soo rogtay gobolka قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa markaana intaanaan soo gudbin isagoo fidsan waxaan idiinsoo gudbinaynaa qadar goosgoos ah oo horedhac u ah barnaamij aan idiinsoo wadno والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa sixirku waa mid ka mid ah dhibaatooyinka maanta ka jira dalkeena kaasoo waxyeelo ku haya dhan kasta oo bulshada ka mid ah shiikow culummada diinta waxaan su'aalayaa nin saaxar baa nin sixir ku dilay saaxarkii ninka markuu sixirka ku dilay
waa barnaamij muhiim ah oo xambaarsan macluumaadyo waaqici ah adilooyin sharci ah iyadoona su'aalo badan arrintan laga weydiinayo culimo dhowr ahi mowduucan sixirka ayaa waxaa lagu soo qaadan doonaa barnaamijka diirada jimcaha in shaa allah اللهم ضيق على السحر بهذه الأبدان اللهم ضيق عليه مجرى الدماء ومخارج النفس وتجاويف العظام ومسافط اللحم kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad soomaali ah ayaa ka dhacay waddanka kanada faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa toogasho dad soomaali ah loogu geystay mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka kanada dabley hubaysan ayaa magaalada toronto ku weerartay dhallinyaro soomaali ah waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaa'ir isugu jiray dhimasho iyo dhaawac xubno ka mid ah jaaliyadda soomaalida ah ee kanada ayaa xaqiijiyey in nin hubaysan oo watay gaari uu rasaas ku furay goob ganacsi ah oo ay ku sugnaayeen dad soomaali ah waxaana rasaastaasi ku dhaawacmay ilaa iyo saddex ruux ilawareedyada qaar ayaa waxa ay xaqiijinayaan in nin soomaali ah oo lagu magacaabi jiray sahal maxamed sahal uu ku dhintay toogashada saraakiil ka tirsan booliska magaalada toronto ee waddanka kanada ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan heybta kooxda weerarkan geysatay waddanka kanada ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada yurubta ee sida joogtada ah loogu beegsado soomaalida kuwaas oo la kulmo weeraro uga yimaado kooxaha nasaarada xagjirka ah iyo gangistarada kanadiyaanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ummadda soomaaliyeed uga digtay inay kulug yeeshaan doorashooyinka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada salmaan axmed ayaa ka warramaya sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jeediyey kelimad uu kaga hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay ahdaafta ay u dagaalamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab danaha ay hirgelinayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo waxa la gudboon dadka ku sugan goobaha uu ka socdo halganka jihaadka isagoona sidoo kala diray digninno culus ugu horeyn sheekh cali dheere wuxuu ka hadlay ahdaaftaay hubka u qaateen mujaahidiinta islamarkaana ay doonayso inay xaqiijiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab yoolka kama dambaysta ah ay mujaahidiintu raadinayaanna waa raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala si loo gaaro yoolkaas ay mujaahidiintu rabaan inay xaqiijiyaan ayay u fulinayaan ahdaaftan soo socota kow in diinta allah dhulka korkiisa cidda ku nool lagu dhaqo waa in gaalada noocyadeeda kala duwan yuhuud saliibiyiin diinlaawayaal ama cilmaaniyiin murtadiin iyo wixii la mida laga difaaco dhulka muslimiinta waa in la dhiso ummad muslin ah oo midaysan allah keligiisna addoommo u ah kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalamna ku dhaqmaysa waa in la soo nooleeyo waajibaadkii laga tegey ee ay ku jirtay karaamada ummadda muslimiinta ah sida jihaadka diyaargalowgii ka beri noqoshada gaalada iyo gaalaraacyada iyo walaha oo la siiyo allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa iyo addoommadiisa muslimiinta ah hadafka shanaad ay mujaahidiintu leeyihiin waxaa weeye in loo hiiliyo muslimiinta ay gaaladu dhibka ku hayso hadba inta la awoodo sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale ka hadlay danaha ay shisheeyuhu ka leeyihiin soomaaliya islamarkaana ay xaqiijinayaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ahdaafta ay gaalada caalamku leeyihiin ee ay dowladda riddada iyo maamul goboleedyadu fulinayaan waxaa ka mid ah in ummadda lagala dagaalamo inay ku dhaqato diinteeda waa inay gaalada u xalaaleeyaan boobka iyo dhaca ay la damacsan tahay inay ku qaadato dalkeenna baddiisa iyo barrigiisaba gaar ahaan nasaarada xabashida iyo kufaarta kenya hadafka saddexaad ay murtadiintu xaqiijinayaan waxaa weeye si ay gaalada u raaligeliyaan in la kala googooyo dalka ummaddana loo qaybsho qoloqolo iyo haybhayb hubkana la isugu dhiibo si loo wiiqo awoodda ummadda ka dibna ay gaaladu qayba margoosato inta kalena aysan ka danqan waa in lala dagaalamo akhlaaqda ummaddu leedahay ay asaaska u tahay shareecada islaamku waa inay gaalada u qabtaan amaba ay u dilaan cid kasta oo ay gaalada u aragto inay dhagarteeda fahmayso ama ay ku malaynayso inuu qiilo diineed leeyahay haddaba maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed ee arkaya halganka lagula jiro shisheeyaha waxaan leeyahay waxaa la gudboon arrimaha soo socda middood inuu xaqa garab siiyo baatilkan ka hor yimaado safka mujaahidiintana uu soo buuxiyo maxaa yeelay taas ayaa badbaadadiisa adduun iyo tiis aakhiraba ku jiraan haddii uusan markaa awoodin inuu gaalada iyo murtadiinta garab joogta uu gacan kula dagaalamo waa inuu maalkiisa kula dagaalamo oo uu xoolo ku dacmiyo dadka iyagu naftooda huray ee cadowga la dagaalamaya haddii intaas oo dhan uu kari waayo waa inuu gaalada iyo gaalaraacyada qalbiga ka nacaa muslimiinta jihaadayana u jeclaadaa u duceeyaa guushooda ku farxaa dhibaatada soo gaaraysana ka xumaadaa arrinkan wax ka dambeeya oo ruuxu muslimkaah u bannaani ma jiraan qaybaha dambe ee kelimadan oo ciwaan looga dhigay caddeey wixii lagu amray kana jeeso mushrikiinta wuxuu shaqaali dheere ku diray digniin culus oo ku socota bulshada soomaaliyeed digniin haddaba waxaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed guud ahaan uga digaynaa inay safka gaalada iyo gaalaraacyada taageero siiyaan waxaan si gaara uga digaynaa dadka qadaraasyada ka qaata gaalada ee mashaariicdooda fuliya gaar ahaan waxaan u digaynaa in lagu lug yeesho doorashooyinka murtadiinta baarlamaanyadooda madaxweynayaashooda wasiiradooda iyo wixii la mida hadday ahaan lahayd dowladda riddada ama maamul goboleedyadeeda wuxuu sidoo kale sheekh cali dheere si gaara ula hadlay qabaa'ilka soomaaliyeed oo uu kaga digay in shisheeyuhu u adeegsado dagaalka dhana mujaahidiinta digniinta labaad waxaan u jeedinaynaa qabaa'ilka soomaaliyeed annagu waxaannu aaminsannahay in dhammaan qabaa'ilka soomaalidu yihiin muslimiin mujaahidiintuna waa ubadkoodii oo u qalab qaatay inay gaalo saliibiyiinah iyo murtadiin la safan la dagaalamaan waxaanay leennahay feejignaan dheeri ah muujiya yaanan cadowgu idinka faa'iidaysan idiinna adeegsanin dagaalka shaadala dirirka ah ee uu doonayo inuu diinteenna dalkeenna iyo deeqdeenna ku qaato kelimadan muhiimka ah ee uu jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa ku soo aaday xilli qaybo ka mid ah dhulka ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada shisheeyaha ku daaban ay ka socdaan olole doorasho waana digniintii labaad oo bilo gudahood ka soo baxda xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo ku aadan inay dadku iska ilaaliyaan ka qaybgalka doorashooyinka la abaabulayo digniintii tan ka horraysay waxay ka soo baxday sheekh axmed cumar abu cubayda oo ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo jeediyey kelimad ciwaan looga dhigay tolkaygow allah ka yaaba waxaan digniin iyo dardaaran u diraynaa ergada wax soo xusha waxaad ogaataan inay nimankan mansab raadiska a idinku guurayaan gaalnimona idiin horseedayaan markay idinku dangaaraanna way idinka danaysanayaan amnigiinnana ma sugi doonaan ha ku kadsoomina ballanqaadyada ay idiin fidinayaan ee ay ugu horrayso inaad dhaqaalo heli doontaan cidnana idiin ogaan doonin codayntuna qarsoodi ahaan doonto waxaadna ku tusaale qaadataan masiirka kuwa idinka horreeyey halka uu ku dambeeyey iyo intooda ka nool hadda nolosha ay ku nool yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo ka dhacay meelo kala duwan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali xalay qaar ka mid ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxay weerar ku qaadeen ciidamada etoobiya ee ku sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday weerarkan waxaa ka horreeyey weeraro kale oo horey ciidamada etoobiyaanka ay ugula kulmeen magaalada baardheere dhanka gobolka banaadir xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ka fuliyeen deegaanka daarasalaam oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo halkaasi ku sugnaa ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimid ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana halkaa ay ku direen ugu yaraan hal askari halka saddex kalena ay ku dhaawaceen mid ka mid a qoryihii ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda federaalka iyo laba boosh oo rasaaso ay ku cabaysan tahay iyo gaari nooca fudud ah ayaa u gacan galay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin dadka deegaanka daarasalaam ayaa saaka si weyn u hadalhaya weerarka xalay lagu ekeeyey askarta dowladda federaalka iyo khasaarihii la gaarsiiyey dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay dagaal toosa ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan jannaale oo hoos tagta magaalada marka ciidamadaas ayaa waxa ay garab u yihiin ciidamada uganda ee iyaguna ku sugan jannaale in muddo ayuu dagaalku halkaasi ka socday isla shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay shalay weerar ka fuliyeen deegaanka mareerey oo ku yaala duleedka degmada afgooye una jira shan kilomitir oo keliya mid ka mid a askartii halkaa ku sugnayd ayaa dhaawac la gaarsiiyey kaa oo xaaladiisa laga dayranayo dhanka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay dagaal ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada kenya ee firisinka kule deegaan xeebeedka kudhaa diriyahan koobka la isweydaarsanaya ayaa laga maqlayey deegaanka iyo nawaaxigiisa wixii khasaare ee kenyaatiga halkaasi lagu gaarsiiyey faahfaahin dheeri iyo kama aynaan helin waxaa waddanka swiden lagu dilay mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gudaha waddankaas maxamed ciise ayaa ka warramaya wiil dhallinyaro ah ayaa waxaa lagu dilay dalka sweden waddankaas oo lagu beegsado inta badan dadka soomaalida ah mana la soo warin sababta ka dambeysa waxaa ninkaasi loo dilay haddaba waa kan mid ka mid ah qof ku dhaqan dalkaas oo ka warbixinaya habeenkii ay siniinta soo galaysay ayaa lagu dilay xaafadda la yidhaahdo yulisto oo ka mid a xaafadaha ay dadku soomaalida u badan yihiin wiil soomaali ah wiilkaasoo dhowr iyo labaatan jir ah ilahay waxaan ooga baryaynaa isaga iyo intii hore oo dhimatay in ilahi subxaana watacala alla u naxariisto kollay sida ay maaragtay ama booliisku ama jaraadyaduna qorayaan kollay dad tiradooda ay gaarayso ilaa iyo maaragtay sideed qof ayaa loo qabtay dadka soomaalida ah qaarkood ayaa waxaa ka dhaadhacsan in yurubta iyo meelaha kale ay yihiin meelo ammaan ah balse taas way ka duwan tahay oo warbaahinta looma soo bandhigo munaasabad ka dhacday degmada caalbuur ayay walaayada islaamiga ah ee galgaduudiya ugu kala qaaday jufooyin ka tirsan beesha maxamuud heraab mar kale sakariye cumar ayaa ka warramaya kadib kulan ay garwadeen ka ahayd wilaayada islaamiga ah ee galgaduud islamarkaana ay diya ugu kala qaadaysay jufooyin ka wada tirsan beesha maxamuud hiraab kulankan oo ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud islamarkaana ay ka soo qaybgaleen waxgaradka jufooyinka diyada kala qaadanayay iyo marti kale oo lagu casuumay kulanka ayaa waxaa ugu horreyn munaasabadan diyada lagu kala wareegayay ka hadlay nabadoonka guud ee jufada celi isagoona diyada ku wareejiyey nabadoon ka socday jufada maqalsame anigoo ah nabadoonka guud ee beesha celi waxaad samee waxaan ku wareejinay maanta beesha walaalaha iyo heer maqlisame laba boqol toddobaatan iyo sagaal halaad oo diyo ah oy goobjoog ka ahaayeen walaayada islaamiga ee gobolka galgaduud iyo nuqubada beesha maxamuud hiraab oo u weyn yahay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxacarab ugaas faarax annaguna waxaan kala wareegnay boqol lixdan iyo sideed halaad oo aan ku lahayn ayay nagu wareejiyeen beesha walaalaha iyo maqlisame intaa ka bacdeed waa lagu heshiiyey halkaa heshiis guud baa ka dhacay ilaahayaa ku mahadsan intaasaan kusoo koobaya intaas kadib waxaa isna diyada guddoomay mid ka mid ah nabadoonnada jufada maqalsame anigoo ka mid ah oo beesha ninka la yidhaahdo odayaasha reer maqlisame magacayguna uu yahay saciid axmed faarax walaalahan iyo reer celi waxaan kala wareegnay laba boqol toddobaatan iyo sagaal halaad ayay nagu wareejiyeen annakuna waxaan ku wareejinay boqol lixdan iyo sideed halaad noqoyaasha odayaasha beesha reer maxamuud hiraab iyo walaayada ayaa goobjoogayaelka ahaay intaas ayaan kala wareegsanay falilaahi alxamdu waxaa sidoo kale ka mid ahaa martidii lagu casumay munaasabada andiyada lagu kala qaadanayay ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaas faarax ugaaska beesha maxamuud hiraab isagoona u mahadceliyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo jufooyinka labada beel ee diyada kala qaatay waxaan maaragtaa u mahadcelihaynaa ee wilaayada gobolka galgaduud oo arintan wax badan oo maaragtaa isku taxallujina ku qabatay gugasha iyo sukaanka iyo maaragta haykalka guud iyadu iska laheyd sidoo kale waxaan iyagana u mahad celinaynaa walaalaha labada qolo reer celi iyo reer maqlisa waxgaradkooda fadhiya oo arintaas haddii alla kuu roon yahay ayaguna tafaha u xeytay in ay nabad ka mina dhariyaan alxamdulilaahi ilaahay baa mahaddaas iskar marubaba waana lagu guulaystay sida odayaashii ay khiyaarta ahay oo cidda ay ka hadleen haddii alla kuu roon yahay waxaana lagu dhammeeyey sharciga ilaahayaa la waafajiyey arintaasu si qurux badana loo dhammeeyey inta badan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka dhaco munaasabada waaweyn kuwaas oo ay diya ku kala qaadanayaan qabaa'ilada muslimiinta ah ee degan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka halka goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo maamulada isaga uu dhisay ay qabaa'ilka muslimiinta isugu dhiibaan hubka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hogaamiye ka tirsan muslimiinta degta kashmiir ayaa ku geeriyooday gobolkaas iyadoona xukuumadda hindiya ay xaalad amni ku soo rogtay gobolka wararka ka imaanaya gobolka kashmiir ee ay degaan muslimiinta xooggana ku haysato dowladda hindiya ayaa ku waramaya in gobolkaas oo ku dhintay hogaamiye ka mid ahaa dadka sida aadka ah uga soo horjeeday gumaysiga hindiya ee kashmiir sayid cali jeelaani oo jiray da-da sagaashan iyo laba sano ayaa ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala jamwa kashmiir halkaas oo uu xabsi guri ku ahaa kow iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay sida uu xaqiijiyey mid kamid eheladiisa oo qoraal soo dhigay baraha internetka masjid ku yaala meel u dhow guriga uu ku geeriyooday jeelaani ayaa salaada lagula tukaday waxaana ciidamada hindiya ay isku fidiyaan magaalada iyo wadooyinka ayagoo ka cabsi qaba in janaasadiisa ay isku bedesho kacdoon ka dhan ah dowladda hindiya booliiska hindiya ayaa dadka ku amray inaanay ka soo bixin guryahooda balse iyadoo sidaasi ay tahay haddana waxaa jiray dad yow ay u suura gashay inay kasoo qayb galaan janaasada jeelaani sayid cali jeelaani ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha sida aadka ah u diidan in gobolka kashmiir la hoos dowlada hindiya waxaana uu u doodi jiray in gobolka uu qayb ka yahay dalka bakistan oo aqlabiyada dadka ku nool ay muslimiin yihiin kow iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay wuxuu ahaa dulmano xabsi guri ah oo aan ka soo bixi karin gurigiisa warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa